alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala ali muxamed waxaynu ku soo jiray alfaraa'id albahiya qawaaciddii ku saabsanayd ee nadmiga ahaa qaacidada marka labaad ida ijtamaca alxalaalu walxaraamu gulliba alxaraam qaacidadaas aynu markaa ku guda jiray masale aan yaro baraarujinayo waxay ku saabsan tahay yacni hazaali warkii ku saabsanaa oo aynu markaa tilmaannay yacni in culammada qaarkood ay markaa kitaabkiisaas ay wax ka sheeg sheegeen ama ay aada u maageen ayaa su-aal markaa laiga weydiiyey baan yani hadda ka jawaabaya litacumma alfaa'ida waxa weeye haddii la yidhaahdo yacni sheikha durduushi oo kitaabka markaa waxa weeyaan yani naqdinayey yacni waxay ahaayeen isku casri bay ahaayeen oo aqraan bay ahaayeen aqraantana la isuma maqla ayaa la yidhi maxaa lagaga jawaabayaa jawaabtu waxa weeye waa mid ee durduushi oo keliya kitaabka marka wax kama sheegine culamo aada u badan baa marka wax ka sheegay qaar casri la nool iyo qaar ka dembeeyey intaba qaar yacni rasaa'il ka qorayna waa jiraan ay markaa ku radinayeen oo faasi sheikha la yidhaahdaa waxa uu ka qoray yacni kitaab markaa risaale oo aqwaal badan yacnina uu markaa yacni sheegayo culammada kale markaysagaa kitaabka markaa yacni radiyeyna waa markaa waa badan yihiin waxaa ka mid a maazari sheikha la yidhaahdo ibnu sukar baa ka mid a ibnu jawsi laftiisaa ka mid a marka culamo badan ayaa markaa kitaabka yacni aada u naqdiyey marka waa midee markaa yacni mutacaasirayn cidday ahaayeenoo keliya kuma koobno waa midda labaadee aqraanta marka la yidhi warkooda yacni laysuma maqlo yacni itlaaqeeda ma aha oo culammadu waxay yidhaahdaan aqraanta asal waxa u ah inuu hadalkooda markaa laysu maqlayo haddii markaa cadli uu yahay ka yidhi oo mawhuuqu yahay in la aqbalayo ayaa asalku yahay laakiin wakhtiga aan markaa la aqbalayni waa marka yacni ay muuqato ama inay markaa u dhexaysay yacni xasad iyo markiisa waxaan yacni xafiiltan kale inuu u dhexeeyey ee hadalkani aanu u soo bixin yacni daacadnimo ee aargoosi iyo wax la mida uu soo baxay marka asal waxay tahay in yacni la aqbalayo kalaamka marka aqraantu ay iska sheegaan laakiin waxaa taas laga reebayaa marka ay ka muuqato hadalkaasi inuu markaa daacadnimo aanu u soo bixin hawe iyo wax la mida uu ku dhisan yahay iyo marka waxa weeye xasad iyo hawe iyo waxyaalaha noocaasa markuu ku dhisan yahay nacaybay sideeda isu necbaayeen oo uu tii doonaya inuu kaga aarsada iyo yacni qaraa'in noocaasi markay jiraan xaalka noocaasaan la aqbalayn laakiin asalku waxay tahay inay maqbuul tahay waayo ahlu cilmigu yacni ruwaaddii markaysa waxaan marka ay yacni wax ka sheegi jireen markaysa waxaan marka ay ama daciifin jireen ama wax la mida yacni mid qura lama odhan asbaab gaari mid ay ka muuqatay mooyaane lama aqbalayo labadii isku wakhti ah xagga ogaanshahana markaysagaa ninka la wakhtiga ahbaa markaysagaa uga ogaansho dhow ninka aan la wakhtiga ahayn oo waa uga aqoon badan yahay ka marka ay mutacaasiriin ka yihiin sidaas aawadeed yacni khilaaful asli weeyaan inaan laysu qabanaynin waana marka qaraa'in iyo amaaraad ku tusinaya in marka hadalkaasi u soo baxay hawo yacni uu hawo ku dhisan yahay yacni loo hayo qadarkaas baan ku dhaafaya waxa uu yidhi markaa musanifku raximahullah ama naadimku kada ida mastuhlika alxaraamu aw qaraba alistilaaka fima qad ra'aw wahadihi suuratu taxtaha suwar ka khalqi taxriimin bigayri man xasa فائدة وضبط للمحصور من مهم الأشياء لكثر ما يعد فما كألف غير محصور يعد وما كعشرين فمحصور ورد وما يكون بين دين ألحق بظن ثم استفتي للقلب النقي مهمة تدخل في ذي القاعدة تفريقنا صفقة وهي واحدة وهو بأن يجمع عقد منفرد حلا وحرما وبأبواب يرد وعيثما جرى فعن قولين لم يخلف في الغالب أو وجهين فالأرجح الصحة في ذي الحل والآخر البطلان أي في الكل وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الأصل ضبط فإن تريد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل وهنا قاعدة تدخل في هذه فهاكها بلا توقف فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر وهذه تدخل فيها قاعدة أيضا فخذها لا حرمت الفائدة فالمقتضي مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع واستثنيت مسائل منها ذكر مسألة اختلاط موتى من كفر بمسلمين واختلاط الشهداء بغيرهم فغسل كلهم غدا مثل الصلاة واجبا كما ذكر كذا على الأنثى بالإحرام حضر إن سترت جزءا من الوجه وفي صلاتها يجب ذاك فاعرفي ومن بلاد الكفر حتما هاجرت ولو تكون وحدها قد سافرت خاتمة وللسحاب قاعدة مشورة بعكس هذه واردة ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقل waxa marka aynu ku soo jiray qaacidada ida ijtamaca alxalaal walxaraamu gulliba alxaraam marka waxa weeye qaacidadana waxaynu sheegnay saddex qowl inay ku sugan yihiin mas'alada qowl marka waa sida markaa qaacidadu ku timi oo waxa qaba agsarka culammada qowlna wuxuu leeyahay maya xalaal iyo xaaraam hadday iscaaridaan ee ibaaxada ayaa la qaalib yeelayaa oo xagga xalaashaa loo badinaya qowl kale waxa uu leeyahay maya labadu waa siman yihiin oo daatadooda laguma kala arjixi karo laakiin adillo kale oo khaarijiya loo kala markaa eegaya oo shaygu markaa inuu xalaal yahay iyo inuu xaaraan yahay mid waliba oo xukum sharciya xukumu sharcina xukum sharciya kama awlaysna sidaas aawadeed waxaa la doonayaa adillo kale oo laga qaadanayo ee mas'aladan ka la arjaxayo sidaas yada ah ayaa qowlka saddexaadna marka uu tilmaamayay qowlka ugu raajaxsani waxa weeye waa siday agsarku qabaan oo waa in markaa xaaraanta la qaalib yeelayo ixtiyaatan ayaa markaysa waxaan ugu raajaxsan oo xagga ixtiyaadka iyo dadaalka inaad markaa mubaax ka tagto iyo inaad xaaraan markaa xaaraan aad markaa ka fogaato oo hadday isu kaa taagto war ma mubaaxaasaad ka tagtaa mise xaaraan baad ku dhacdaa dee waxa sahlan markaysaga inaad xaaraanta ka tagto yacni markays inaad xaaraanta markaysa waxaan markaa aanad ku dhicin walow mubaaxnaha ku seego hadduu doono sidaasaa markaysa waxaan marka arjaxa aduu adilada qaarkooda laga qaadanayaana waa jiraan waynu soo ishaaray marka masalada waxa weeye xalaasha iyo xaaraantu markay isku darsanto suwar buu markaysa waxaan markaa ka yacni tartiibiyey suuraduhu waxa weeye xalaashii iyo xaaraantii markay isku darsanto hadday xaaraantii markaysagaa noqoto mustahlako ay xalaashii ku dhex baaba'do xaalka noocaasa cibro ma yeelanayso markaysaga xaaraantii ee waxay noqonaysaa ibaaxadii markaysaga ya iyo asalkii in la yska qaato marka qaacidada markaysaga itlaaqeedii yacni takhsiis baa galay waxbaa laga reebay masaa'isha laga reebay waxaa ka mid ah hadday xaaraantii markaysaga mustahlaka noqoto taasna amhila ayaa markaysaga laga misaalinayaa waa sida najaasadii biyaha markaysaga waxaan markaa ku dhacay yacni najaaso ayaa waxay ku dhaceen biyo markaysagaa badan ayay ku dhaceen talaashii bay samayso biyihii markaysaga waa ku baaba'day najaasadii xaalka noocaasee sidaas iyadii noqotay yacni in markaa biyaha la yska isticmaalo ayaa bannaan oo wax mamnuuca markaysaga ma ah xaaraantii markaysaga najaasada ahaydna waxay tahay markaysagaa sidii waxaan jirinoo macduum ah oo kale ayay markaa tahay amsilada kale laga misaalinaya waxaa ka mid ah khamribaa waxaa lagu daray in yar oo khamri ah ayaa biyo fara badan lagu daray markaasaa waxaa weeye markaysaga waxaan yacni wixii khasaa'ista u laaba meesha waa ka baxeen xaalka noocaasoo kalea wuxuu noqonayaa markaysaa waxa sidii waxaan markaa yacni khamriba aanu meesha ku jirin ee biyuuska noqonaya mar haddii ta'siirkiisii wax ka hadhay aanu jirin oo ka baaqiya wuxuu noqonayaa markaysagaa inaanu markaa cibro lahayn oo la yska cabbi karo yacnii qof dumara ayaa markaa naaskeeda ayay listay naasaheeda markay listaa deedna biyo lagu dhex daray biyo fara badan baa lagu daray xukumkii radaacadu ilmaha la siiyo biyahaas ma uga imanayaayo ma u gudbayaa mise uma gudbay mar haddii waxa weeye waxaani meesha ayna ka muuqanee biyuuna yihiin waxa muuqda loona odhanayo waa biyo ayna iskaga baaba'day xaalka noocaasa markaysaga waxay noqonaysaa inaynay markaa xukum radaaca ayna ka imanaynin xukum radaaco naasnuug inaanu ka imanaynin weeyaan ha yeeshe bacdi culammada ka mid ah waxay iyagu qabaan mar haddii caanii halkaa ku jiraan waxa ay tahay markaysaga inuu la wada cabbaa markiisa waxaan markaa mashruuc maaha oo marka waxay noqonaysaa haddii la wada cabbo inay axkaamtii ka dhalinayaan oo ay naasnuug oo kale ka dhalinayaan laakiin markaa saxiixu waa sida hore weeye saxiixu waa sida hore weeye diibka ayaa isaguna ka mida mihaalkaasna waa sheegay marka xaaraantii calaa kulli xaal hadday mustahlaka noqoto xaalka noocaasa sidii xaaraani meesha waxaynay ku jirin oo kale ayay noqonaysaa yacni cibro ma yeelanayso mas'alada noocana waxaa la yidhi yacni markaa istinaa oo kale ayaa qaar aad mooddaa inay ka dhigayaan laakiin waxa weeye waxau odhanaya xamawigu aquulu laysa hada mima kharaja can alqaacida mustahlakada markay tahay bal huwa muqayidun laha qaacidadu markaysagaa qaydaya fata'ammal hamsu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad saddex boqol iyo saddex iyo afartan bimacnaa qaacidada markaysaga itlaaqeedii ayaa markaa la qayday oo lagu qayday markaa inay mustahlaka tahay wa haadihi suuratu suuradan taxtahaa suwaru yacni suurooyin baa markaysagaa soo gudagelaya ka khalqi taxriimin bikayri man xasar tusaalaheedu waxay ahaatay sida markaysagaa xaaraantinimayn in markaysaga ay ku darsanto bikayri man xasar wax markaysaga aan munxasir ahayn oo koobnay faa'ida ay haadihi faa'ida wadabdu lilmaxsuuri wadabdu markaysagaa xadaynta lilmaxsuuri ka maxsuurka ah ee la koobaya markaysagaa la xadeeyaa min muhimi alashyaai ashyaada kuwooda muhimkaabay ka mid tahay likutri maa yacin yacni markaa inta ay soo darrinayso badnaanshaha ay fara badan tahay darteed ee bimacnaa waxa weeye loo baahanayo sidaas aawadeed ayay markaa umuuraha muhimkaa uga mid tahay famaa ka alfin hayra maxsuurin yucad famaa ka alfin wixii markaysagaa kun oo kale la mid ah yucaddu hayra maxsuurin waxaa lagu tirinayaa inaanu maxsuur ahayn wamaa ka cishriina fa maxsuurun warad wixii marka waxa weeye labaatan oo kalena ahaaday fa maxsuurun warad wamaa warada ka cishriina wixii markaysa waxaan markaa soo arooray cishriin oo kale isagoo la mid ah xaaluu la mid yahay fa maxsuurun markaysagaa maxsuur weeye wamaa yakuunu bayna dayni wixii labadaas dhexdooda ahaaday alxiqi haleeshii bidannii markaa male ku haleeshii yacni labada daraf ku u shabbihitaanka badanya uma stafti dabeedna markaa fatwo weydii lilqalbi naqi qalbigii saafiga ahaa fatwo weydiiyo markaysa waxaan waxaad yacni xagga markaa uu arjaxayo markaysaga isaga su-aal halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa mas'aladaas xaaraanta hadday mustahla ka tahay waxyaalaha soo gudagelaya waxaa ka mida shay markaa xaaraani hadduu dhex galo waxaan maxsuur ahayn waxaan maxsuur ahayn hadduu dhex galo waxa uu isaguna noqonayaa markaysagaa mid marka mas'aladaa ama qaacidadaa ku guda jira oo mustahlakoo kaluu noqonaya tusaalihiisu waxay ahaatay ruux baa maxaarimtiisii cid ka mida sida qof dumaroo ay ku walaaloobeen xagga naaska ay walaala ka ahaayeen ayaa waxay kaga darsantay dumar kale waa kala garan waaye war tii maxramka a ahaydeen ee naaska a wada jaqdeen teebay ahayd xaalka noocaasa haddii waxa weeye mustahlaka aynay noqon bimacnaa wax maxsuura oo kooban hadday ku dhex jirto waajib waxaa iyada iyo markaysagaa shayga kaleba markaysagaa in laga dheeraado ashyaada kale maxsuurkaaba in laga fogaado oo dhowr dumaree laga garan waaye dhowrkaa dumaree laga garan waaye inaad guursataa kuuma bannaana waayo tii kastaad guursato waxay aqbali kartaa inay tahay taa naaska ka walaalahaydeen oo maxramkaagii ay tahay mar hadday caynkaa tahay waa in waxa weeye aad ka dheeraataa oo aanad markaysa waxaan markaa guursan yacni dhowrkaa dumaraba waa inaad ka dheeraata taasna waxay noqonaysaa qaacidada inay ku darayso ida ijtamaca alxalaalu waalxaraamu gulliba alxaraam xalaasha iyo xaaraantu hadday kulmaan xaaraantaa la haalib yeelaa qaacidada noocaasa markaa ku dareeraysa xadiidkii marka waxa weeye yani nebigu sala allahu alayh wasalam u yihi ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhuna kaiiru min annaas yacni xadiiskaas laftiisa waxaa markaa ku sugnayd yacni kii marka waxa weeye ka dheeraada yacni mushtabihaadka ka dheeraada yacni diintiisii beri buu u noqon waman waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaraam kii waxa weeye markaysagaa shubahaadka ku dhacaana xaaraantiina waa ku dhacay bimacnaa wuxuu halis u yahay inuu xaaraan ku dhaco hadduu shubahaadkii ku dhaco wuxuu halis u yahay inuu xaaraantii ku dhaco marka waxaa la mid ah laba neef baa markaysagaa midna sanam baa loo gowracay ama marka ilaahay hayrkii baa loo gowracay midna ilaahay dartii baa loo gowracay oo bisimka ilaahay baa lagu gowracay muslim baana gowracay ama midna murtad baa gowracay midna waxa weeye muslim baa gowracay wuu kala garan waayey labadaa neef xarumataa bay culammadu yihin labaduba xaaraan bay noqdaan oo mid waxa weeye markaysagaa inuu yahay miduu murtad gowracay ama mid ilaahay hayrkii loo gowracay ahaanshaha uu yahay buu mid xaaraan ku noqon ka kalena licillati alishtibaah ayuu xaaraan ku noqon marka labadaba waxa waajib ah in laga dheeraado aan midnaba la cunin xataa markaa taxari laguma samayn karo laguma kala ijtihaadi karo amaaraad baan xoogaa cuskanayaayo dabeed markaysaga amaaraadka markaan egeego sida qiblada iyo taxariga loogu sameeyo maryaha iyo ayaan dabeed markaysaga waxaan ka markaa amaaraadku i xoog bataan ayaan dabeed markaysaga cuncunaya ma aha sidaas yada xataa taxari kuma banaaniyo ijtihaad taxari iyo ijtihaad xataa kuma banaan marka baabka ashyaa fara badan baa gudagelaysa haddii haddaba markaysaga waxa ay ku qaldameen aanu maxsuur ahayn ee uu yahay markaa wax hayru maxsuura oo bimacnaa tiro badan hadduu noqdo xaalka noocaasa culammadu waxay yidhahdeen xaaraantii mustahlakada ahayd oo kaley la mid tahy xaaraantii mustahlakada ahayd oo kaley la mid tahy tusaalaheedu waxay tahay yacni neef baa markaysagaa waxaa gowracay mid murtad ah ama ilaahay hayrkiibaabuu u gowracay waxay ku darsantay magaalo iska dhan oo muslimiini deggan tahay yacnii dabaa'ixdii ay gowracanayeen bay ku qaldantay oo laga garan waayo xaalka noocaasa markaysa waxaan waxay ka dhigan tahay xaaraantii inay mustahalakato oo kale ay ka dhigan tahay waxaanay noqonaysaa markaysa waxaan markaa inay bannaanaanayso yacni ictibaaran lilaglab iyadoo aqlabkii markaysagaa la tixgelinayo darteed in markaysaga ay ku bannaanaanayso ayaa markaysa waxaa laga qaataa sidaas si la-eg haddii waxa weeye qof dumar oo markaysagaa maxramkiisa waxay ku qarsantay beled iska dhan dumarkooday ku qaldantay oo uu ka garan waayo waxaa u bannaan bay yidhahdeen markaysagaa tuu doono inuu gurso waayo xaraj iyo markaysagaa darar fara badan baa markaysagaa ku sugan in la yidhaahdo beledkaba markaysagaa dumarkiisa ma guursan kartid waana markaysagaa wax naadira markaysa waxaan markaa oo midh keliya weeye oo ta ka qaldantay waxa ay ku qaldantayna waa dumar markaysagaa aad u fara badan oo dumarkaa faraha badan lina maxsuur ma aha mar hadday caynkaa tahay xaraj iyo dhibaata ayaa ka imanaysa haddii la yidhaha beledkaba yaanu ka guursanin yacni haddii sidaa lagu yidhaahdo xaraj iyo dhibaata ayaa ka imanaysa dhibaataduna shareecada waxay tahay mid lagu rafciyey oo almashaqatu tajlibu taysiir qawaacidda waa inagii soo aragnay oo waxa weeye markiisa waxaad markaa inay dhibaatadu fudaydin soo jiiddo marka waxa weeye sidaas iyada abay culammadu markaa yidhaahdaan haddii laakiin cagsiga ay tahay oo masalan yacni neef baa waxaa gowracay qof muslim ah baa gowracay oo bisimkii ilaahay buu ku gowracay waxay ku qaldantay beledan oo markaysa waxaan markaa gaala ah dabaa'ixdoodii bay dhex gashay haalibku waxa uu yahay waxaa la gowracaya inay gaala gowracday aan ahlu kitaab ahayn ee ama majuusa ama murtadiina inay gowraceen ayaa markaysagaa haalibku dabadeedna markaysagaa midhadh markaysa waxaan markaa la gowracay oo muslimiinii gowracdaa ku dhex darsantay xaalka noocaasa mar hadduu haalibku yahay markaa inay yacni xaaraan tahay oo ay tahay waxa naadirkee yari yacni marka waxa weeye kan xalaasha ah waxay noqonaysaa waxaad og tahay mooyaane wax kale inaanad cunin waxaad adigu og tahay in markaa ay gowraceen cid muslimiin ay gowracday waxaad saa u og tahay mooyaane wax kale inaanad cunin ayay noqonaysaa marka calaa kulli xaal yacni markaa beledada markaa islaamka oo kale yacni iyadoo ay jiraan markaa dad murtadiina iyo dad markaysa waxaan markaa yacni waxyaalo kale u gowracayaday jiraan haddana markaisaga asalka markaisagaa daarta iyo beledka ayaa la haleeshiinayaa oo waxay noqonaysaa waxa weeye wixii markaa yacni dabaa'ixda ee beledka lagu gowracay yacni wixii aad ogaatay in xaaraan markaisagaa uu yahay mooyaane wixii kale waxay noqonaysaa inay markaa bannaan tahay khusuuskiisa laakiin waxay ku caddaatay inuu xaaraan yahay waad ka dheeraanaysa masalada noocaasoo waxa weeye maxsuurka iyo hayru maxsuurka la eegayana ahlucilmigu aad bay u sheegeen oo waxa weeye qaarkood waxay yidhaahdeen yacni khilaaf kuma sugna mas'alada bimacnaa wax khilaafi kuma jiraan ayaa culamada qaarkood markaysa waxaan markaa yidhahdeen markaa culammada markaysagaa ka warramay ee saas iyadaa u tilmaamayna waa markaysaga waa fara badan yihiin waxaa markaysaga weliba qaarkood ay tilmaameen inaan wax khilaafi markaa ku sugnayn yacni ibnu rajab alxambali baa ka mida yacni shuruuxda kitaabka ka mida yani kitaabkan hadda faraa'idka cizadiin ibnu cabdisalaam baa markaa ka mida culamada markaysa waxaan markaa sheegaya waxaa ka mida markaysa waxaan markaa cimraani baa ka mida bayaankiisa bayaankiisa ayuu isaguna markaa saas ku tilmaamaya nawowi baa ka mid ah oo rawdatu aalibiinka iyo majmuuca sharxulmuhadabka yani intaba waa ku tilmaamaya yani rawdatu aalibiinka waxau kaga sheegaya marka mujalladka toddobaad safxadda boqol iyo lix iyo toban dabcada marka maktab lislaami dabca haalisa waxa uu ku sheegaya markaisaga almajmuuc sharxulmuhadabka mujalladka koowaad yani safxadda laba boqol iyo lix iyo konton ayuu ku sheegaya dabca alwaxiida alkaamila cimraanigu bayaanka waxa uu ku sheegaya marka mujalladka koowaad afar iyo lixdanka yani dabcada markiisa waxay daarulminhaaj saas in la eeg qawaacid alaxkaam fii masaalix alanaam waxa uu ku sheegaya marka mujalladka labaad safxadda boqol iyo toban ilaa boqol iyo koob iyo toban yacni lumaca ayaa shiraazi isaguna ku sheegaya safxadda markaa toddoba iyo konton kashaafu lqanaac can matni aliqnaac waxa uu ku sheegaya mujalladka koowaad safxadda afar iyo afartan ilaa shan iyo afartan mawaahib samad fii yani xalli alfaadi zubad marka adigu calaa kulli xaal ahlucilmi badan muqniga ibnu qudaamey ku taalla waxay ku taallaa marka qawaaica oo markaisagaa samcaani baa isaguna ku sheegaya marka waxa weeye calaa kulli xaal bacdi culamada ka midi waxay tasriixinayaan inaan wax khilaafi markaa ku sugnayn oo masalada haddii waxa weeye magaalo dhan yani markaisagaa ama beled dhan ay markaa ku qaldanto shaygii xaaraanta ahaa yani beledkuna markaysa waxaan markaa uu islaam yahay yani waxa weeye xagga dabaa'ixda oo kale inay markaysagaa xalaal noqonayso bannaanaanayso oo ay mustahlako oo kale iska tahay haddii waxa weeye markaa qofkii dumar ay maxramka ahaydna yacni magaalo weyn yacni dumarkeeda ay ku qaldanto inuu ay u bannaan tahay tuu doono inuu ka guursada inay u bannaan tahay marka adigu calaa kulli xaal sheekhulislaam ibnu taymiyana waxa uu ku sheegaya majmuucu fataawaha mujalladka waxa weeye koob iyo labaatanaad shan boqol iyo laba iyo soddon marka adigu calaa kulli xaal masalada culamada qaar weliba waxay tasriixinayaan inaan wax khilaafi ku sugnayn sidaas iyadaa ayay markaa tilmaamayaan marka haddaba waxa isweydiin le sidee lagu xadaynayaa hayru maxsuur iyo maxsuur in loo kala qaaday la geray maxsuurka inteebaa noqonaya inteebaasee hayru maxsuur noqonaysa masalada noocaasa waxa uu sheikhu tilmaamayaa misaal buu bixiyeyoo yacni xad ama daabit ma sheegina misaalka uu bixiyey waxay tahay kun oo kale waxay tahay yacni waa hayru maxsuur labaatan oo kalena waa maxsuur wixii labada udhexeeyana ijtihaadaanbaa xagga iyo xagga markaysagaa loogu kala markaa haleeshiinaya laakiin waxaa la qadcinaya labaatanku inay maxsuur yihiin waxaana la qadcinaya kunku inay hayr maxsuur yihiin oo noocay ku bannaananaysa ay tahay oo haddii kun xalaala markaysa waxaan uu ku darsamo neefkaa xaaraantay markaysa waxaan gawraca ku xaaraantinimuubay ee majuusku gawracay ama murtadku gawracay inay waxa weeye markaa hadday kun ku qaldanto inay bannaan tahay oo tuu doona cuni karo kunna hadday ku qaldantay inuu tuu doona cuni karo waxay ku qaldantay haddii cadadkeedu yar yahay oo ay noqoto waxa weeye markaysa waxaan markaa labaatan iyo wax la mid a xaalka noocaasa ma bannaynaysa buui wixii labada u dhexeeya markaysagaa xagga iyo xaggaa la kala haleeshiinaya mid waa taas culamo kale waxay yidhaahdeen sida khazaali oo kale waxa uu yidhi wixii markaysagaa tiradoodu ay adkaanayso eegista sidaa loo eego keliya markiiba in lagu tiriyo oo tiradooda la gartaa ay adkaanayso waa khayru maxsuur wixii laakiin ay sahlantaho markaad sidaa u jalleecdo markiiba tiradooda aad garanaysaa iyadu waa maxsuur buu isagu daabid buu khazaali sheegay oo waxau yidhi wixii tiradeeda yacni ay sahlanaanayso markaysagaa bimujaradi nadar la eego markaysagaa lagu garanayo cadadkoodu intuu yahay waxaa la odhanayaa intaasi waa maxsuur wixii laakiin eegista la eegay keliya aan markiiba lagu garanaynin ee tiradooda iyo cadadkoodu intuu yahay waa khayru maxsuur daabidkaas ayuu markaa sheegay yacni khazaali oo uu ku xadhiy marka taxdiidkaas ayuu markaa tilmaamay culammada qaarkood oo markaysa waxaa daabit kale sheegaana waa jiraan oo markaysa waxaan markaa yacni markaa tilmaamo waa jiraan waxa uu yidhi marka waxa weeye wa haadihi suuratu suuradan taxtaha suwar suurooyin baa gudagelaya ka khalqi taxriimin sida markaysa waxaan markaa ay taxriim baa layidhi muxaram baa loo jeedaa yacni shay la xaaraantinimeeyey yacni dhexgalka uu dhex galo bikayri manxasar wax aan koobnayn oo hayru maxsuura oo kale ayaa tusaalaheedu ahaatay ayaa tusaalaheedu ahaatay waxay noqonaysaa iyaduna fii macna almustahalaka inay ka dhigantay faa'idatun ay haadihi faa'idatun tani waa faa'ido wa dabdu markaa xadayn oo lilmaxsuuri markaysagaa xadayntaasoo maxsuur u sugnaatay min muhimi alashyaai ashyaada kuwooda muhimkaabay ka mid tahay likusri maa yacin farabadnaanshaha inta uu soo darinayo markaysagaa baabkaa wax ku tacalluqa aawadeed ayuu markaysa waxaan markaa muhim u yahay famaa ka alfin hayra maxsuurin yucad famaa ka alfin wixii kun oo kale ahaaday yucaddu waxaa la tirinayaa waxaa lagu tirinayaa hayra maxsuurin xaaluu yahay baa markaa la tirinaya ama cadadka la yidhaahdo waa markaysagaa yacni waa kii danniga ahaayo yucaddu waa loo malaynayaa hayra maxsuurin maxsuur inaanu ahayn baa loo filaya wamaa ka cishriina wamaa warada ka cishriina wixii soo arooray cishriin oo kale xaaluu la mid yahay fa maxsuurun ay fa huwa maxsuurun kaasi maxsuur wey wamaa yakuunu bayna dayni wixii labadaas markaa dhexdooda ahaaday alxiqi haleeshii bidanni mala ku haleeshii labada daraf midkood uma stafti dabeedna fatwo weydii lilqalbi naqi qalbigii saafiga ahaa ee wasaawista iyo dasaa'iska iyo xumaanaha ka saafiga ahaa kaas markaa fatwo weydi wuxuu ku ishaarayaa xadiiskii marka waxa weeye istafti qalbak wain aftaaka annaasu wa aftawka waxa weeye wasaawiska iyo markaa waxyaalaha qurunka ka yani saafiga ahana wuxuu ka tilmaamayaa dadka qaarkood baa waswasadu iskaga fara badan tahay oo laga yaaba markaysa waxaa shay kasta yani xataa shay yani ibaaxadiisa iyo xalaalnimadiisu ay caddahay inay waswaso aawadeed uga tagaan ta noocaasee waswasada ay uga tegayaanna culamada qaarkood waxay yidhahdeen warac ma ahee waa madmuun bay markaa yidhaahdeen oo waswasadu qofka inay ku yani markaa ay ku fara badato ma aha oo waa inuu qofku markaysagaa shaydaanka iyo ibliisku waa yacni xoogaa waa ka qayb qaadanayaan sidii waxa weeye qofkii ay uga sii tadfirin lahaayeenoo shareecadii ugu adkayn lahaayeen sidaas aawadeed wasaawista markaysagaa shaydaanka inuu markaa adeeco oo markaa maqla ma aha muhimmatun ay haadihi muhimmatun tani waa shay muhim ah ama la yidhaahdo muhimmatun tadkhulu fii dilqaacida inay khabar tahay baa raajixa oo markaysagaa tafriiquna ay markaysaga waxay noqonaysa murtadiin tafriiqunaa kala geentayada aanu kala geyno haddaanu fuqahada nahay asafqata safqada aanu kala geyno bayc keliya muhimmatun muhim weeye oo tadkhulu gudagelaya fii dilqaacida qaacidadan gudagelaya wahiya walxaalay markaysagaa safqadu yacni markaa hiya iyadu waaxidatun markaa mid keliya tahay wa huwa bian yajmaca waa inuu kulmiyo caqdun munfarid caqdi keliyi xillan wa xirman xalaal iyo wa xirman xaaraan inuu kulmiyo wa biabwaabin yari wayaridu waa soo arooraa biabwaabin ay fii abwaabin abwaab baabab buu ku soo arooraa waxaysumaa jaraa goor kasta u dareero oo uu markaa yimaadaa looga jeedaayoo dhaco fa can qowlayni lam yakhlu falam yakhlu markaysagaa fa huwa isagu lam yakhlu kama madhna yacni filghaalibi sida haalibkaa can qowlayni laba qowl markaysa waxaan markaa in lagu socodsiiyo aw wajahayni ama laba weji in lagu socodsiiya kama madhna can qowlayni ay calaa qowlayni can bimacnaa calaa walarjaxu asixatu fii dilxilli walarjaxu sida miisaanka badani asixatu markaa waa asaxaadda marka ay asaxayso oo caqdiga fii dilxilli wixii xalaasha ku saabsanaa waa inuu asaxayo qadarkii xalaal ahaa ee mubaax ahaa waa inuu asaxayo walaakharu lbuطlaanu walaakharu ka kalena albutlaanu waa baatilnimo ay fi lkulli qawlka labaadna labadii qowl buu kuu sheegay yacni marka waxa weeye qawlka arjaxa ah ee miisaanka badan labada qowl asixatu fii dilxilli waa inuu asaxayo qadarkii xalaashaha waa inay asaxayso walaakharu qawlka ay walqawlulaakharu qawlka kalena ama wejiga kalena albutlaanu waa baatilnimo ay filkulli dhammaantood inay wada burayaan oo isla burayaan masalada uu halkan sheikhu ka tilmaamayaana waa mas'ala markaa muhima oo ahlucilmigu ay yidhaahdaan tafriiqu safqa kutub ulfiqhina lagu baabaysto oo baabun markaa tafriiqu safqa la baab la yidhaahdo ayaa loo baabaystaa yacni kutubta markaysagaa fiqigiina haaliban baabka noocaasa waa keenaan marka waxa weeye baabka la yidhahdo tafriiqu safqa waxay tahay markaa qaacidadan bay gudagelaysa qaacidadan ida ijtamaca alxalaalu waalxaraamu gulliba alxaraam qaacidadaas ayay gudagelaysaayoo lagu markaa aroorinaya yacni waxaynay tahay tacriifka lagu tacriifinayaa caqdi keliya wuxuu kulansanayaa shay xaaraama iyo shay xalaalah labadaa markuu kulansaday baabo badan buu galaa shaygii xalaashii iyo shaygii xaaraantii caqdi keliya ku wada dhaceen maxaa laga yeelaya laba qowl baa markaa sida haalibka ah ku sugan oo in la yidhahdo waa wada buraysa iyo in la yidhahdo maya qadarkii markaysaga xoo shareecada aan waafaqsanayna waa buraysaa qadarkii kalena waa asaxaysaa nisba ahaan bayna ku asaxaysaa waa intaas la yidhaahdo la kala qaado waana qawlka arjaxa ah ee markaysaga waxa la arjaxo ee khaasatan markaysaga madaahibtu ay arjaxda wey wakadalika markaysaga madaahibta kale qaarkoodna waa arjaxaan jamaahiirtu qawlkaas ay arjaxaan jamaahiirtu qawlkaas ayay arjaxaan yani qadarkii banaanaa inuu asaxayo ayay arjaxayaan marka mas'alada lahaa tafriiqu safqa asafqa waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye gacanta markaysa waxaan markaa baycada markaa loo dhiibayo oo bayca darteed halkaasaa laga soo qaata actaahu safqata yani markaa yamiinih wa samarata fu'aadih waxa uu siiyey markaysa waxaan markaa gacantiisii oo bimacnaa marka lala baayactamayo khaliifada dee gacantaa loo dhiibaa marka xadiidkii waa ki ku soo aroortay wuxuu siiyey safqata yamiinih bimacnaa waxa weeye gacantiisa markaysa waxa dhiibitaankii gacantiisa u dhiibayay ayuu siiyey dabeedna waxa markaa baycii iyo markaa xaggaasna waa lagu magacaabay oo iyaga qudhooda gacanta waata laisu dhiibay marka safqadu waa taas labada sacab markaysagaa in la la istaafsinayo ama laisku dhufanayo saas markaysagaa wey waxaa looga jeedaa un bimacnaa waxa weeye shay markaa mucaamalo oo caqdi ah ayaa markaysagaa hal caqdi ayaa xalaal iyo xaaraan kulansaday waxaa la samaynayaa xalaasha iyo xaaraanta u kulansaday yacni in la yidhahdo qadarkii bannaanaana waa asaxaya qadarkii aan bannaanayna ma asaxayo sidaas in loo kala qaado hadday yihiin shay markaa kala soocmi karoo jahaale iyo wax la midi aynay gelaynin jahaale iyo wax la midi aynay markaa gelaynin hadduu markaa yahay tusaalihiisu waxay tahay oo shaygaa waxa weeye xalaasha ah iyo shaygaa xaaraanta ah ee uu caqdigu markaysagaa wada kulmiyey waxa uu ka iibiyey waxa weeye yacni khamri iyo shay xalaala ayuu ka wada iibiyey caanahan iyo khamrigan iga iibso intaa iskaga kaysisa guud yacni saas oo kale marka waxa weeye waxyaalaha markaa soo gelaya waxaa ka mid ah in yacni markaa yacni khanziir iyo inuu ka iibiyo markaysagaa neef ayuu ka wada iibiyey ama wuxuu ka wada iibiyey markaysaga waxaan markaa mid xora iyo mid markaysaga waxaan addoona ka xorta hadda inuu iibiyaa uma bannaana xaalka noocaas ah waa masaa-ishay markaa ku saabsan yahay baabkani markaa uu ku saabsan yahay tafriiqu safqana sideedaba waxaa la yidhahdaa saddex markaa qaybood baa loo qaybiyaa tafriiqu safqati fi libtidaa iyo tafriiqu safqati fi lintihaa iyo tafriiqu safqati fi laxkaam saddexdaa qaybood ayaa loo qaybiya tafriiqu safqa fi libtidaa waxa ay ku saabsan tahay waa tan uu haalib ahaan ka warramayo tafriiqu safqa fi lintihaana waxa weeye laba shay oo labaduba xalaal yihiin buu ka iibiyey ha yeeshee labadii shay intaa aan gacanta loo soo gelin oo aanu qabdoonin baa mid dhintay labadii shay intayn markaa gacanta aynay soo gelin ayaa markaysagaa midkood dhintay waa tafriiqu safqa fi lintihaa ayaa markaa loo isticmaalaa tan noocaas oo kale ah bimacnaa markii hore tafriiqu safquhu ma gelaynin bayca la bilaabayay iyo caqdiga laakiin dib buu ka gala tafriiqu safqa fi laxkaam waxaa looga jeedaa laba shay oo kale xukum duwan ayaa waxa weeye markaysaga caqdiga kulmiyey laba shay oo kala duwan ayuu markaysaga caqdiga kulmiyey waxaan kaa iibsaday buu idhi yacni markaa waxaan kaa iibsaday neefkaa ama shaygaasaan kaa iibsaday gurigaana waan kaa kiraystay saddex bilood lacagta kirada ee saddexda bilood aan ku kiraysanaya iyo markaa lacagta aan kaaga iibsanayaa shaygu isku intaa wey caqdi keliya wuxuu kulansaday ijaaro iyo bayc laba shay oo xukunkoodu kala duwan yahay tafriiqu safqa fi laxkaam baa la yidhahdaa uma tacarudino hadda ma sheegin laakiin kutub lfiqi waa ku sheegaan sida marka majmuuca sharxulmuhadabka iyo marka isaga waa sheegaya markaa saddexdaa qayboodba calaa kulli xaal yani markaa loo qaybiy haalibka hadda wuxuu ka warramaya waa tafriiqu safqa fi libtidaa ayuu haalibku ka warramaya shay xalaala iyo shay xaaraama ayaa caqdigii lagu kulminaya muhimatun tafriiquna safqata tafriiqunaa kala geynta inaanu kala geyno asafqata markaysagaa waxaa shaygii caqdiga ahaa ee iibka ahaa in la kala geeyo muhimatun muhim weey muhimmadaasoo tadkhulu gudagelaysa fii dilqaacida qaacidada tan tan aa gudagelaysa wahiya markaysaa waxaan markaa safqadu waaxidatun markaysagaa mid keliya weey ama waxaa la kala geenaya walxaal hiya waaxidatun ay tahay wahwa suurada markaysagaa mas'alada ama shaygan markaa hadda aan sheegaya madkuurka ahi bi an yajmaca waa inuu kulmiyo caqdun caqdi uu kulmiyo munfarid caqdigaasoo munfaridun markaysagaa keli ahi xillan wa xirman xalaal iyo xaaraan uu kulmiyo wa biabwaabin yari ay wa yaridu waa soo arooraa biabwaabin ay fii abwaabin baabab gudahood buu kusoo arooraa baydkaasi waa baydkii laba boqol yani markaa labadii boqolba waxay ku joogaan wahuwa bian yajmaca caqdun munfarid ayuu ku taagan yahay waxaysumaa jaraa goor kastuu markaa dareero oo socdo oo uu yacni markaa yimaado bimacnaa caqdi waaxid oo markaa xalaal iyo xaaraan kulansanaya ay fa huwa isagu lam yakhlu kama madhnaa fi lghaalibi sida badan can qowlayni laba qowl kama madhnoo mas'alada ku sugan aw wajahayni ama laba weji kama madhnaa bimacnaa waxay yani culammadu ka leeyihiin laba qowl bay masalada ku leeyihiin ama madhabtu waxay ka leedahay laba qowl ama laba weji kolba saad ka cabirto falarjaxu ay falqawlularjaxu qowlka markaysagaa miisaanka badan asixatu waa asaxaada fii dilxilli kii xalaasha u saaxiibkaa waa asaxaya walaakharu ay walqawlulaakharu qowlka kalena albutlaan waa baatilnimo uu burayo ay filkulli dhammaantood ay wada burayaan oo isla burayaan wa jaraya'nu lkhulfi khilaafku inuu dareero fiihi yushtarad yani markaa fiihi markaa mas'aladan ku dareero yushtaradu waxaa loo shardiyaa lahu shuruudun shardiyaal baa loo shardiyaa walaha alaslu daba ay walaslu asalkuna waa ashbaah waa nadaa'irka weeyaane dabada waa dabdiyey oo waa xadeeyey lahaa markaysa waxaad markaa yacni shuruuddu markaysagaa xadeeyey yacni lahaa markaysagaa mas'aladan buu u xadeeyey ama la yidhaahdo dabada waa dabdiyey lahaa ay dabadahaa baa macnuhu u dhacaya yacni markaysagaa waa xadeeyeyoo shuruuddaas markaysagaa waa wada sheegay waa wada sheegay oo la yidhaahdo markaysagaa mafcuulkii markaa dabada waa haada haada weeyaan laamka la geshay fain turid haddaad rabto taxqiiqaha inaad xaqiijiso oo sugto haddaad rabto bilaa khalal wax markaysa waxaan markaa daldaloola bimacnaa wax nuqsaan iyo daldaloola la'aanteed faraajici lasla asalku alashbaah wa nadaa'ira raajac wa jaanibilmalal yacni markaysagaa ka dheerow markaysagaa daalka addaasho oo yacni markaa ha ka daali waxa uu inoo tilmaamayaa mas'aladan yacni khilaafku markaysagaa socoshada uu ku soconayo khilaafkaasi uu gelayo labada qowl ku saabsan ee sixadu raajaxnimo badan tahay inta xalaashii ay ansaxaysaa raajixnimo badan tahay shuruud baa loo shardiyaa sideed shardi baa loo shardiyaa sideeddaa shardina alashbaah wanadaa'ir dhammaantood waa sheegay waxaana uga horreeyey oo hortii sheegay yacni zarkashi ayaa kitaabkiisa la yidhahdo almansuur fi lqawaacid ayuu markaa suyuudi hortii buu sheegay markaa suyuudi waxay u eg tahay inuu ka soo naqliyey cibaaraadka qaar ha ku tasarrufo meelaha qaarna waxa ka xadfo ha ikhtisaariyo meelaha qaarna waxaa u idaafeeyo ee siddeeddii shardi ee zarkashi sheegay ee qawaaciddiisa ku sheegay ayuu suyuudina markaa ku soo arooriyey alashbaah wanadaa'ir wuxuuna kaga yaallaa markaysagaa siddeeddaa shardi ee almansuur fi lqawaacid mujalladka koowaad buu ku yaallaa saddex boqol iyo labiyo siddeetan ilaa saddex boqol iyo siddeed iyo siddeetan markaa khilaafkaas inuu ku dareerayo sideed shardaa loo shardiyaa shardiga koowaad waxa weeye anlaa yakuuna fii cibaadati waa inaanu cibaado ku saabsanayn shaarixuna waa inoo soo naqlinaya hadda sideedda shardiba waa taxaya shardiga koowaad waa inaanu markaysagaa shaygaasi cibaado ku saabsanayn hadduu cibaado ku saabsan yahay yacni waxa weeye tafriiqu safqa markaysagaa ma gelayo ee wuxuu noqonayaa markaysagaa inuu asaxo ayuu markaysagaa noqonaya marka anlaa yakuuna markaysagaa fii cibaadati wailaa saxa qaطcan falow cajala zakaata caamayni saxa alawalu qaطcan yacni waxa weeye hadduu markaysa waxaan markaa dedejiyo sakadiibuu wuxuu dedejiyey laba sano ka hore waa asaxaysaa markaa sanadka hore qaci ahaan bay u asaxaysaa toddobana khilaaf baa ku jira ma asaxaysaa mise markaa ma asaxayso ama laba xaj buu markaa niyooday yacni waxa weeye xajkiisu waa u guntamay masaaisha kalena waa qiyaasa bu masaaisha kalena waa qiyaasa masalada noocaasa waxa uu yidhi markaa umuuraha laga istisnoodaayoo laga reebaa oo waxa weeye ilaa siddeed suuro ayuu alashbaah wannadaa'ir sheegay oo laga istisnoonay waxaa ka mid ah ramadaan buu markaa wuxuu niyooday bisha oo dhan inuu soomo yacni markaa niyadaasuu markaa niyooday inuu ramadaan oo dhan soomo maalintaa berriya uu soomaya mooyaane ee hadda wakhtigeedii markaa uu joogo mooyaane yacni inta dambe marka isaga waa buraysaa niyadiisa laba weji baana ku sugan wejiga yacni sixada badani waa in markaa inta dambana ay asaxayso oo cibaada keliyay ka dhigan tahay marka isagaa ramadaantu maadaama ay caynkaas yadaa tahay culamada qaarna waxay leeyiin niyadii baaqiguna waa u asaxaya oo maalmaha kalena waa u asaxaysa qowlna wuxuu leeyay uma asaxayso waxaana sixo badan qowlka inay u asaxayso ilaa siddeed suuro ayuu markaa sheegay oo sidaas iyadaa markaysaa xan markaa laga istisnoonay al-ashbaah wannadaa'ir ilaa shan ka mida waxaa sheegay markaysaa xan markaa zarkashi baa almansuur fi lqawaacid ku sheegay saddex kalena markaysaga isaga ayaa u idaafeeyey ishkaal baa la soo arooriyey oo xamawi waxaa odhanayaa in qiila kayfa yakuunu hada min juz'iyaati alqaacida walaa xaraama huna sidee loo odhanayaa markaysagaa tani juz'iyaadka qaacidadan soo gudagelaysa ay ka mid tahay iyadoo wax xaaraani markaysagaa meeshan ayna ku jirin ujiiba bianna maa laa yasixu yashbahu lxaraama waxaa lagu jawaabayaa waxa aan asaxaynin oo shaygii kulansaday wax asaxayiyo waxaan asaxaynin waxay ka dhigan tahay xalaal iyo xaaraan inuu kulansaday oo haddaanu shaygu asaxayniyo iyo haddaa uu xaaraan yahay shabah bay isku leeyihiinoo waa isshabahaan ujiiba bianna maa laa yasixu yashbahu lxaraama faxaysu jamaca bayna maa laa yasixu wma yasixu fakaanahu jamaca bayna xalaalin wa xaraam wa huwa kaafin fi jacli masalai min juziyaatiha kamzu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad saddex boqol iyo laba iyo konton shardiga labaad waxaa loo shardinayaa wa an laa yakuuna mabniyan cala asiraayati wataqliil waa inaanu ahayn mid loo markaa loo dhisay yacni markaa siraayo bimacnaa waxa weeye shayga bacdigii waxa u sugnaadaa kulligii inuu u sugnaado markaysaga inta kalena u istafo iyo markaa qaalib yeelis markaysaga mid u sugnaaday waa inaanu ahayn sida talaaqa iyo cataaqa iyo markaysaga abwaabta oo dalaaqa hadduu markaysagaa yidhaahdo waxaan furay markaysa yacni dalqad markaysagaa nuskeed ama rubiceed baan furay qofkii dumara dalqad nuskeed baan furay ama dalqad rubiceed baan furay yacni waxa weeye dalqadii waa furmaysa oo waxa weeye markaysagaa maa laa yatajaza'u ama maa laa yatabacadu faikhtiyaaru markaysagaa bacdihii ka ikhtiyaari kullihii buu inoo keeni doonaa qaacida ah yacni wixii aan qaybsamayn oo kala hadhaynin in bacdigeed la doortaa waxay ka dhigan tahay in kulligeed la doortay dalqadii maka ma qaybsamayso oo qof dumaro markaysagaa nus dalqad furmaysa ama rubuc dalqadeed furmaysa ma jirto mar hadday caynkaa iyadaa tahay maxay noqonaysaa markaysaa waxaan haddaad dalqad nuskeeda raalli ku noqotay inaad furto macnuhu waxay ka dhigan tahay inaad dalqadoo dhan raalli ku noqotay bay ka dhigan tahay marka waxa weeye ashyaada siraayada ku dhisan ee istafee bimacnaa waxa weeye bacdi haddii la doorto inta kalena markaysaa waxaan markaa gaadha oo u gudbaya waa inaanu markaysaga waxaan ahayn cidqigaa la mida cidqigu dhisu siraayuu leeyahy oo waxa weeye qofku hadduu muusir yahay oo uu xoola haysto oo uu dabeedna markaysagaa ruux buu yacni waxa weeye uu nus xoreeyey cid baaba la leeyahy oo keligii maba laha ninbuu ka dhexeeyaay oo addoonka markaysaga waxaan waa cabdun mubacad yacni waa markaysagaa yacni shuraakaa lagu yahay xaalkii siday caynkaa tahay buu wuxuuhi war anigu nuskaygii aan addoonka ku lahaa xor weeyi waxaa la odhanayaa mar hadduu haysto waajib waxa kugu ah inta kalena inaad xorayso oo siraaya ayaa marka isagaa meesha ka imid sababtuna waxay tahay waxaan qofkan la xoraynaya ilaahay dartii baa loo xoraynaya marka waxa weeye ilaahay in cidi wax la wadaagto oo shay aad cibaado u samaysay aad haddana raalli ku noqoto cid kale inay la yeelato ma aha cibaadaadka waa tii ikhlaaska iyo lagu yaqaanay inkastoo baabkani ka yaro duwan yahay haddana markaysagaa sidii marka ay ahayd cibaadada in loo ifraadiyo baa tanna waxaa kugu noqonaysa mar hadduu ninku muusir yaho wax haysto in la yidhahdo inta kalena waa inaad markaysaga iibisaa oo xoraysaa waajib bay kugu tahay laakiin haddii qofku aanu markaysagaa muusir ahayn oo uu faqiir yahay oo waxba ma haysto oo wax uu ku xoreeyo inta kale ma haysto xaalka noocaasa waajibkaas isaga waa ka dhacaya marka waxyaalaha siraayada ku dhisan waa inaanu ahayne bimacnaa waxa weeye bacdigii haddii markaysa waxan uu dhaco inta kalena markaysagaa gaadhaysa ay raacaysa meel ay ku hadhaa inta kalena aynay jirin sida dalaaqa iyo cataaq oo kale waa inaanu ahayn laakiin hadduu baabkaa yahay waxay noqonaysaa inuu ku fulo wuxuu markaysa waxaan markaa hananayo yacni ijmaac ahaan inuu ugu fulo ka talaaqi fiima idaa tallaqa zawjatahu wagayraha nafada fiima yamliku ijmaacan yacni waxyaalaha waxa weye siraayada ku dhisan haddii markaa waxa weyan ay tahay bimacnaa waxa weeye intaasina waa fulaysaa inta kalena markaysa waxaan markaa waxaa laazim ku ah inuu raaciyo ayaa laazim ku ah ama waaba iska raacaysaaba hadduu talaaq yahay saddex waxaa loo shardiyaa waxa weeye waa an yakuuna aladii yabtulu fiihi mucayanan bishaksi aw iljuz'iyati waxa markaysagaa burayaa waa inuu markaa yacni yahay mid mucayan shaksi ku ah oo bimacnaa waxa weeye daata ahaan mucayan u ah ama juz ahaan markaysagaa mucayan u ah si uu u baxo markaysaga waxaan hadduu markaa khiyaar shardisto oo afar markaa maalmood markaysagaa khiyaara u shardiso waayo dhammaantii waa buraya oo waxa weeye afartaa maalmood ee khiyaarkii waa wada burayaan lamana odhanayo saddexdii sharciga ku soo arooray way u sugnaanaysaa khiyaarkeedu maalinta dheeraadka abaa buraysa la odhan maayo maalinta dheeraadka ayaa buraysa yacni markaa la odhan maayo markaa shayga buraya hadduu markaa shaksi ahaan markaa mucayan u yahay yacni markaa mucayan hadduu shaksi ahaan u yahay sida shay xaaraan oo kale inuu yahay khamri oo kale ama khanziir oo kale ama markaysagaa jus ahaan markaa waxa weeye yacni markaa xaaraan markaa waa inuu u yahay laba mid weeye waa inuu markaysagaa shayga markaa buraya daat ahaan waa inuu xaaraan u yahay sida khamriga iyo khanziirka oo kale ama juz ahaan waa inuu xaaraan u yahay sida addoonkii markaysa waxaan markaa mushtaraga ahaay oo kale idaa biica bikayri idni shariik marka waxa weeye haddii labadaa midnaba aanu ahayn wuu wada burayaayo ma kala harayo ma qaybsamayo tafriiqu safqa ma gelayso sidaas inoo tilmaamay hadduu kulmiye buu yidhi markaa shan dumara ayuu caqdi keliya ku kulmiyey caqdi keliyu shan dumara ku kulmiyey dhammaantood waa buraya dhammaantood waa burayaanoo lama odhanayo afarna caqdigu waa u asaxayaa midda dheeraadkana waa ka burayaa la odhan maayo qaacidadaa waxaa laga istisnooday markaa labada mas'ale ee masalatu taxjiirka iyo masalatu musaabaqada labadaa mas'alo ayaa laga istisnooday masalada markaysaga masalatu taxjiirka la yidhahdaa waxaa weeye qofku markaysaga waxa markaa uu yacni qabsanaya bimacnaa calaamadsanayo waxaa loo shardiyaa waxaa weeye wuxuu awoodi karayo waa inay tahay inuu markaysa waxan markaa uu yacni nooleeyo wuxuu kari karo waa inay tahay laakiin duni iska dhan hadduu iska qabsado oo aanu kariba karin inuu markaa nooleeyo ixyaa ku sameeyo xaalka noocaasa waxay noqonaysaa markaysa waxan markaa inaynay masalada markaysa waxan markaa wayustasnaa min dalika mas'alata almusaabaqati wataxajur faina alasaxa asixatu maca cadami atacyiin yacni waxa weeye markaa waxa weye labadaa mas'alo yacni waxa markaa yacni qowlka sixada badan yahay inay ansaxayso iyadoo wax tacyiini markaysaga aanu wehelin oo qadarka markaysa waxan markaa uu noolayn karayo yacni aanu markaysa waxan markaa aanu ahayn mid markaa aan mucayana aanu ahayn bimacnaa bacdi ka miduu noolayn karaya dhulkaas laakiin ma wada noolayn karayo bacdigu noolayn karayaana ma cayinna waxaanay noqonaysaa markaysa waxan markaa haddana inuu asaxo ayay markaysagaa noqonaysa walidalika sharطaani buu yihi axaduhumaa alqudratu calaa tahyi'ati alkamaal inuu u diyaarin karo markaysagaa inuu awoodi karo markaysagaa kamaalka falaw taxajara maa yacjizu can ixyaa'ihi kaana ligayrihi ixyaau zaa'idi waxaa u bannaan isaga cid aan ahayn inta markaysagaa qudradiisa ziyaadada ka ah ee aanu noolayn karayn inuu iska noolaystaa u bannaan ciddi kale wa saaniihima an laa yaziida calaa qadri kifaayati waa inuu markaysa waxaan aanu ka ziyaadin intuu markaa u baahan yahay fain khaalafa bian taxajara akara mima yaqdiru cala ixyaa'ihi fafiihi alqowlaan fii tafriiqi safqa ayaa ku sugan buuri yani labadii qowl baa ku sugan qowlkii waa wada buraysaa iyo qowlkii markaa waxa weeye markaa ma wada burayse bimacnaa waxa weeye bacdigii baa markaysagaa buraya masalada musaabaqaduna waxa weeye laba qolo markaysagaa ayaa markaa dhugtamayey siday u dhugtamayeen baa nin markaa qolo ka mid a waxaa la moodayay markii lagu darsanayay inuu rimaayada yaqaano o shiishka yaqaano hadhowba waxaa soo baxday ninkani shiishka ma yaqaan waana markaysa waxaan markaa dee waxbaa lagu kala helaya waxay noqonaysaa markaysagaa ninkaas aan shiishka aqoon waa laga saarayaa meesha nisbadiisa markaysagaa rimaayadu waa uga isaga nisbadiisa uga xagga kalena muqaabil markaysa waxaan markaa qof baa loo saaraya qofkaa loo saaray iyadaan mucayan ahayn ay haddana intii kale asaxaysa intii kale ay marka asaxaysa marka labadaa mas'alo ayaa laga istisnoonayaa buu labada mas'alona wuxuu ku sheegay yani marka waxa weeye alashbaah wanadaa'ir ku sheegay hortiina zargashi baa labadaba sheegay shardiga afraad waa imkaanu tawsiic waa inay markaa suurtoobi kartaa markaysaga yani inuu qaybsamo oo waxa markaysaga waxaan markaa loo qaybiyo oo lagu kala wasacaa waa inay suurtoobi kartaa si ay u saarto yani waxaan markaa qaybsamayn oo waxa uu yihi markaysagaa dhul oo markaysagaa badrigii iyo markaysaga wixii lagu beerayay ina ay weheliso ayaan kaa iibsaday yacni ma gelayso waxa weeye hadhow tafriiqu safqa oo markaysaga waxaan markaa badriga ayaan ka tegayaa oo dhulkaan markaa iibsanaya oo intaasaan markaa uu go'ayaa dee xaalka noocaasi ma ansaxayso jahaalaad iyo waxbaa soo gelaya jahaalaa soo gelayso bimacnaa waxa weeye qadarkii markaysa waxaan markaa uu markaa kaga beegmayey lama garanayo oo saracan yacni markaa iibka intaasaa loo jarayaa kanna intaasaa loo jarayaa dhulkii lama odhan karo waayo markaysa waxaan markaa sida ay u kala leeyihiin loogu kala wasacayo lama kala garanayo waxaa laga istisnoonayaa uu taas yidhi markaa biyaha iyo markaa meesha ay ku jiraan in la yidhahdo waa la isku iibinaya oo waayo biyaha soconaya markaysaga qadarkeedu waa majhuul haddana waxaa bannaan markaysaga waxaan markaa meeshii in waxa weeye marka la iibsado in markaa meeshii marka ay ku sugnaayeen markaa iibku inuu ku dhaco waa bannaanta shardiga markaysagaa shanaad waa inaan idni la khilaafin idnigaasi ha ahaado idni markaysagaa sharciya ama idni shardi oo la shardistay oo la dhigtay ama idni wadciya kuu doonaha noqdo saddexdaa qaybood baa loo qaybiyey marka wax idana waa inaanu khilaafin hadduu idan khilaafo dhammaantii waa wada buraya waxaa dhici kartoo kale markaysagaa idan wadciya inuu markaysagaa khilaafay oo nin baa waxa uu yidhi waa nin markaysagaa shaygaaga isii rahan baan markaysagaa toban dirham oo laygu leeyahay baan rahan uga dhigayaae yani markaa idhi aan rahan usoo dhige toban markaysaga waxa dirham baa laygu leeyahay tobankaa dirham baan rahan uga soo dhigay hadhu waa la siiyey tobankaa dirham baa lagu siiyey inuu rahan uga soo dhigo dabeed waa tegayoo toban dirham wax ka badan buu rahan uga dhigay toban dirham wax ka badan ayuu rahan uga dhigay waa burayaa markaysa waxaan markaa rahankaas waxaana noqonaysaa ninku inuu wixiisii la soo noqon karo oo idni wadci uu khilaafay idni marka waxa weeye sharciga hadduu khilaafana waa la mid oo shaygii marhuumkii laga rahmay ee isagu markaysagaa gacantiisa ku jiray ayaa uu sii kiriyey ooa ka shaqaystayba ta noocaasoo kale waxay khilaafsantahay idni sharciga khilaafsanta inuu sii kiraya ma laha idni shardiga hadday khilaafsantahay iyadana waa saasi laeg idni shardiga waxay tahay yacni markaa waxbaa la waqfayo waxaa loo waqfay markaysagaa waxaas in la kireeyo oo markaysagaa masaalix lagu bixiyo dabeed waxa markaa la shardiyey muddada la kiraynaya inay intaa tahay muddadii markaysagaa lagama badin karo muddadii muddo ka badan yacni markaysagaa lama kirayn karo shardiga lixaad waa laa yubnaa cala alixtiyaadi waa inaan markaa aanu ahayn mid ixtiyaada lagu dhisay waa inaanu ahayn mid ixtiyaad lagu dhisay hadduu yahay wuxuu noqonayaa dhammaan waa wada buray dhammaan waa wada buray wuxuu u tusaaleeyeen yacni marka alcaraaya markaysagaa bayca la yidhaahdo waa bayc markaysagaa ruksa oo markaysaga waxa istisnaa'aadkii ka mid oo ribadii laga istisnoodo laga soo reebay markaa sidaas aawadeed qadarka la baneeyeyna waxa weeye waa shan markaa awsuq wax ka yar shan awrar wax ka yar buu markaysaga ahaa maadaama caynkaas iyadaa ay tahay yacni waxa weeye in laga badiyaa ixtiyaadkii kuma jirto oo bimacnaa dadaalkii iyo markaysagaa caynkaas kuma jirto waxau odhanayaa faadaanigu yacni sidaasaa markaysa waxaan ixtiyaad inay tahayba asalkana ku qoray bimacnaa alashbaah wanadaa'irku u jeeda asalku sheegay laakiin waxaa laga yaabaa buu idhi sawaabku inuu yahay ixtiyaaj inuu yahay wa an laa yubna cala alixtiyaaji inay tahay ayaa laga yaabaa buu odhanaya laakiin warkaa uu yidhi markaa sidaa uu sheegay yacni culammada kale wax sheegay ma jiraan oo waxa weeye shuraaxda kitaabka hadday mawaahibuusaniyaha u tacqiibinaya tahay hadday tahay waxa weeye mawaahibulcaliyaha hadday tahay hadday tahay iidaaxulqawaacidka hadday tahay hadday tahay waxa weeye alaqmaaru lmudii'a hadday tahay hadday tahay alashbaah wanadaa'ir dhammaan waxay qorayaan wa an laa yubna cala alixtiyaad dhammaantood waxay qorayaan inaan ixtiyaad lagu dhisin wakadalik markaysa waxaan markaa culammada yacni kale qaarkood qawaacidda markay kaga hadlayaan mas'alada zarkashi oo kale oo markaysa waxaan markaa anunisdeeda shardiba waa sheegay wuxuu isna u qorayaa wa an laa yubna cala alixtiyaad mas'aladan waxaa ishkaal gelisay misaalka caraayo markaysagaa la misaaliyey ayuunbuu wuxuu is yidhi markaysagaa caraayada markaysagaa xaajaa loo baneeyo muxtaajintaa loo baneeyey akhniyadana khilaaf baa ku sugnaa marka waxa weeye siyaadada laga siyaadinaya xaajadii markaysagaa ma waafaqsana inuu sidaas iyadaa is yidhi baa laga yaabaa ha yeeshee markaa amsilada kale markaysagaa la misaalinayo yacni ma waafaqayso in la yidhaha waa ixtiyaaj oo amsilada kale la misaaliyo waxaa ka mida markaysagaa tan loo misaaliyey dee markaa waxa weeye culammadu ay u misaalinayaan oo suyuudiga iyo kayrkiiba ay u misaalinayaan waxaa ka mid a weli ayaa markaysagaa inan yar oo markaa xoolo leh ayuu u guuriyey inanka yar markaysa waxaan markaa weli qaangaadh ma aha inanka yar weligiisiibaa markaysagaa zawaajkii tawalliyeyoo yacni gabadh buu markaysagaa inankii ku meheriyey gabadhii uu inankii ku meheriyey waxa markaysagaa meherkana laga bixinayaa markaysagaa maalka inanka yari leeyihi waxaanu markaa yacni u qabtay meher markaa ka badan mahrulmisligii mahrulmisligii wax ka badan markuu u qabtay maxaa laga yeelayaa bay culammadu yidhaahdeen culamada qaarkood waxay yidhahdeen meherku waa buraya musamihii baa markaysagaa buraya markuu meherku burana mahrulmisligii ayaa markaysagaa ilmaha lagu yeelanaya caqdiguna waa asaxaya culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye markaysagaa meherka markaa kala qaado ma wixii mahrulmisli ah oo asaagiis markaa yacni intaasoo kale loogu guuriyo hablahaasoo kale mise waxa weeye wixii siyaada ka ah inta mahrulmisligaa inanka yacni xoolihiisaa laga bixiyo inta dheeraadka ka ah weligu isagu xoolihiisaa ka bixiy isagu weligu xoolihiisaa ka bixiy marka aqwaal noocaasa ayaa ku sugan qaala zarkashiyu asaabicu ay shardu saabic buu u jeedaa anlaa yubna cala alixtiyaadi falow asdaqa alwaliyu can iطifli caynan min maalihi aksara min mahrilmisli saxa fiiha fii qadri mahrilmisli buu ku asaxayaa buu yidhi fii qadri mahrilmisli wa badala fi zaa'idi calaa wajhin qowl marka lagu socdana ziyaadada waa ku buraya walam yukharijuuhu calaa tafriiqi safqatina kumay soo saarin almansuur fi lqawaacid mujalladka koowaad saddex boqol iyo yacni siddeed iyo siddeed marka amsilada iyo amsilo kale uu qorayo markaysa waxaad markaa ashbaahu waxay ku dhisan tahay waxa weeye ixtiyaadkaa inay tahay waa laa yubna cala alixtiyaadi tan laftiisana markaysaa xar markaa ixtiyaadka waa waafaqaysaa oo caraayaaga ku saabsan oo culammada qaarkood baa markaysagaa qaba inaan markaa shan awrar wax ka yar inaan lagu xadidaynin oo alfaada qaarkood baa xadiidka ku soo aroortay bay yidhahdeen isagoo caam ah oo rakhasa fil caraayaa sheegaysa marka sidaas aawadeed khilaaf baa ku sugan ma lagu xadidayaa markaysagaa shantaa wixii ka yar mise laguma xadidayo mar haddii khilaaf ku sugan yahay axwadku waxa ahayo laysku hayo shaygii wixii ka badan ma xaaraan baa mise ma aha ixtiyaadku waxa weeye waa inaan laga badin ixtiyaadku waa inaan laga badin marka sidaas aawadeed yacni sawaabku waa ixtiyaad weeye ee sida faadaanigu yidhi markaysaga walacalla sawaabuhu waa ixtiyaaj yacni ma aha shardiga toddobaad waxaa loo shardiyaa waa an yuurada cala aljumla waa in jumlada markaysagaa jumla ahaan mid loo soo arooriyey waa inuu yahay shayga dhammaantii ee waxa weeye haddii markay shayga yacni bacdi ka mida hadduu kaga dhacayo xaalka noocaasa markaysa waxaan markaa ma yacni asaxay sida hadduu markaysagaa yidhaahdo ajartuka kulla shahrin bidirhamin guriga waxaan kaaga kiraystay bishii kastaba yacni dirham baan kaaga kiraystay ama lacagta intaa iyo intaasaan kaaga kiraystay fa innahu laa yasixu fii saa'iri shuhuuri qatcan bilaha kale ku asixi maayo oo ijaaradiinnu bilaha dambe ee soo socda ma asixin laakiin bishan hadda hore ma asaxaysaa mise ma asaxayso khilaaf baa ku sugan qawlka asaxina waxa weeye tan horena waa inaan ijaaradaadu asixin tan horena waa inaan ijaaradaadu asixin aduu culammadu waxay dhahaan ijaarada markaysagaa muddada la kiraysanayo waa in la caddeeya haddaad guriga sanad kiraysanayso inaad tidhahda sanad baan kaa kiraystay sanadkaa bishii walbana intaasaan kaaga kiraystay laakiin adoo muddada aad kiraysanayso aan aan sheegin yacni muddadu waa yaraan kartaa waana badan kartaa laakiin intaan ku jiro intay doontaba ha noqotee bishii kastaba intaasunbaad iga qaadaysaayoo kiradu ay tahay ta noocaasa culammadu waa diidaan laakiin macaamilka dadku saasuu ku dhisan yahay laakiin adigu badiba waa diidaan kollay markaysagaa qolyaha shaaficiyadiyo yacni markaa waa diidaan marka calaa kulli xaal yacni shardigaasina waxa uu yahay ka toddobaad ka sideedaad waa in marka waa an yakuuna almadmuumu fi lcaqdi mima yaqbalu alcaqda fi ljumla waxa markaysagaa caqdiga loo soo dumay ee lagu daray waa inuu yahay wax caqdiga aqbalaya falaw qaala zawajtuka bintii wabni aw farasii waxaan kuu guuriyey buu idhi inankayga iyo inantayda labadiiba waa kuu guuriyey buuhi dee inanku markaysagaa ma aqbalayo markaysagaa in loo guuriyo inanka markaysagaa inuu noqdo markaysaa waxaan markaa dee mankuuxu inuu noqdo oo zawjo noqdo yacni markaa qaabil uma aha ama wuxuu yidhi bintii wa farasii buuhi yacni inantayda iyo faraskaygaan kuu guuriyey buuhi fa innahu yasixu nikaaxu cala almadhab yacni madhabta marka lagu socdo dariiq lagu tegay yacni nikaaxii waa asaxayaa wuxuu ku asaxayaa inantii waa u asaxaya waa u asaxaysa laakiin markaysagaa xagga kale markaa waxay noqonaysaa inuu baatil iska yahay wa qiila yataridu fiihi alqawlaan waxaa kaloo la yidhi markaysagaa maya waa ku idiraadayaa oo labadaba waa burayaana waa la yidhi labadaba waa burayaana waa la yidhi marka adigu calaa kulli xaal sideeddaa shardi baa markaysagaa loo shardiyay waxa uu yidhi wajarayaanu lkhulfi khilaafku markaa dareerka uu ku dareerayo fiihi markaysa waxaan markaa ay calayhi yani tafriiqu safqaha markaysagaa uu ku dareerayay mas'aladaa markaa tafriiqu safqaha caqdigaa waaxidka oo xalaal iyo xaraam kulansaday uu ku dareerayaa yushtaradu lahu shuruudun shuruud baa loo shardiyaa walaha alaslu dabad ay yani markaa walaslu dabada laha yani markaa ay dabadaha asalkuna markaysagaa waa xadiday oo markaysagaa waa wada sheegay shuruuddaas fain turid haddii aad doonto taxqiiqaha xaqiijinteeda haddaad doonto bilaa khalal yani markaa khalal iyo daldalool la'aanteed faraajicil asla asalku ashbaaha raajac wajaanib ilmalal markaysaga waxaan markaa daalkana ka dheerow buu ku wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub